iid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskana dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaan kusoo qaadanaa labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m ka v u e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m ka hal ibar lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys qaxootiyaha oo ka soo barakacay caasimadda muqdisho ayaa ku dhibaataysan gudaha xeryaha iyadoo qoysaskaasi horaan ay uga guureen xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qeyb kaha qaar ka mid a dhalinyarada qaxootiga ah oo biyaha roobka ka daa xeryaha ay u yihiin fursad shaqo ay ka helaan dhaqaalo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda kabamar ruxmintii shakhsiga oo toddobaadka marti uu ku yahay maxamed hire oo nolosha qoyskiisa ku maareeyo iibinta cowska ay xoolaha cunaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga ah cabdisalaam axmed disembar laba kun afar iyo toban ayaa qaxootigu waxay bilaabeen inay si iskooda ugu laabtaan gudaha soomaaliya iyadoo kumanaan qaxooti ah si bilaasha looga caawiyey inay gaaraan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo waxaana qaxootigaasi taageero dhaqaale ay ka heleen hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r oo saldhig u ahayd heshiis saddexgeesooda oo dhex maray dowladaha kenya soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay xafiiska u n g r ayaa horaan daabacay in siddeetan kun oo qaxooti ah laga caawiyey inay gaaraan gudaha soomaaliya haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa ku soo laabtay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ayagoo sheegay inay ku adkaatay laqabsiga deegaanadii ay ku laabteen aamine ismaaciil jaamac oo dhowaan ka soo guurtay muqdisho islamarkaana ku nool xeryaha ayaa ka warbixisay sababaha ku kalifay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab waxaan ahay dadkii labada kun iyo sideedda yimi qaxoontiga dhadhaab gaar ahaan dhagaxley baloog g seben baloog la dhaho dabeetana labada kun sideedda labada kun iyo sagaalka waxaa naloo qaaday kaa kuma meel la dhaho adiga labada kun lix iyo tobankiya waxaa naloo ceshay soomaaliya soomaaliya aan noqonay muqdishadeedaan ku laabanay maasha allah ayaami hore way wacnayd kabacdi qaraxyaan la kulannay maxaa odagayga xitaa waa ku dhintay allahu naxariisto kabacdi waa iska deganayn waxbarashadeen bixin weynay kiradii baa saayid nagu noqotay dabeetana waxaan isiri maadaama oo kiradiina kugu qaali noqotay ilmihiina waxbarasho u baahan yihiin dowladda kenya ee magangelyada insiisay iyo u n c r oo gacanta idinku haysay waa inaad dib ugu laabato waa tahay markii aad ku laabateen muqdisho bal ka waran qaabkii nolosha aad u wajahday iyo habk hay-adihii dib kuu celiyey ay dib udejintaada uga qayb qaateen maasha allah si fiican bay uga qayb qaateen markii aan muqdisho ku laabtay waanala soo dhaweeyey lix bilood raashina waa nala siiyey maxaa lacag waa nala siiyey sagaal bilood waxbarashaa waana siiyeen laakiin waxa weeye wax sii soconaya maaho sida u n c r oo kale maaha oo iska soconaysa hawsheedu iska soconayso waxbarashaeedu iska socoto waxana wax gaaban bay ahayd oo maxaa muddo gaaban ku eg dabeetana muddadii markay is soo gurtay anigu xamaaladtan iska noqday ilmihina agoon bay noqdeen xamaaladtan iska noqday maraan maxaa dhahaye suuqaygaas maxaa dhahay dhar iskaga daadsado maraan qudrad gado maraan wax iska daba wareejiyo kabacdina wixii wayse soo wada cuneen waan socodsiin waaye waayahay in xamar qaabkabad marka aad ula qabsatay markii gargaarkii yaraa hayadihii ay kaa jareen haa waxaan wajahay wax walba qarash bay noqdeen guri waxaan gallay kira ah guriga kirada waan bixin waayey maadaamaan hooye ahay maxaa hadan hooyo waaye weyn ahay carruurtaydina weli ay yaryarayd adiga toban ciyaala weeyaan iyo wixii ay dhaleen kiradii waan bixin weynay waxbarashadii biyii waa lacag korontadu waa lacag baabuurkaad raacaysaa ee ciyaalka haddaad iskool geyso waa lacag waxaasoo dhan markaan awoodi waayey waxaan isiri dowladdaadii kenya ee shalay magangelyada isiisay iyo u n c r iskaga laabo ilaahayna gargaar waa badan yahay ciyaal weeraa dilaacday carruurtii guriga waa ku hoyan weyday albaabada waa loo taagan yahay qarxya waa dhacayaan odaygayga waa ku dhintay maasha allah waxa weye xerada markaan ku soo laabtay xeradeedii dhagaxley aan aqaanay baan ku soo laabtay marka ma ku soo laabtayna waa lay qaabilay waxaa lay siiyey boono boonada raashin baan ku qaadan jiray waa lay tirakoobay maxaad tirakoobkayga haddana kaar baan ku helay manifest baan helay meeshanaan degannahay dadka degane waa dadkii soo wada laabtay aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd aamina ismaaciil jaamac oo ku soo laabatay xeryaha dhadhaab oo u warantay barnaamijka caweejka dhadhaab dhinaca kale qaar ka mida qoysaskaasi ayaa sheegaya inay ku adkaatay in caruurtooda ay wax ku baraan gudaha soomaaliya maadaama dhaqaale ahaan aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka bilaha ah ee lagu bixiyo waxbarashada gaarka loo leeyahay waa tan khadiijo cabduqaadir oo arrintaasi ka hadashay waxaan ku dhashtay muqdisho laba kun iyo sagaalka imaade waan jooga cabbaaraan jooge saddex cunugaan ku dhale haddana waan noqde waa tahay xilligaas muqdisho culayska kaa soo qaxiya muxuu ahaa dagaalka etoobiyaanka aan kasoo qaxnay isbartiibadaan degnaan jirnay oo muqdisho waa tahay xeryaha timid qaabkee baa marka nolosha qaxootiga u wajahday markaas aan soo noqona maasha allah qaxootiga way fiicneed aad iyo aad iskaga fiicneed marka aad iyo aad iskaga ladneed xilligaas id aan joognay haddana dib damba aan ka noqonay kaa laba kun lix iyo tobankaan ku noqonay marka markaan noqonana daruufo awgeed markaasna haysatay iyo xanuun wadaadka haye darteeda u noqonay markaas waxaan ku helnay boqol iyo konton aan nala siiye haa qofkii boqol iyo konton aan ku noqonay xagga markaa tagnan waxaa noola sheegna lacaga nala siinay lacag ma noola siinin haa kiraan dege guri kiraan waan dege guri kale haddana kira dege haddana kadib qole guri la siiyaa jirta qorya guriyaan ku darsanay guryaha noola siina yugsmaay meel dhahay aan degnay meeshaan degnaan jirnay bal ka waran biyaha waxbarashada maadaama xeryaha aad adeega bilaashak aad ka heli jirteen xagga xagga wax walba lacag waa wax walba lacag waa wax lacag aan ahayn ma jirto iskuulka lacag waaye dugsiga lacag waaye adeegii wax alla waxaa gedanaysa macal biyaha lacag waaye wax lacag aan ahayn maba jirtaba haa marka wax hadda igu soo celiya intaa u imaane waxbarasho la-aan adduunka horta waxbarasho aa u fiican waxbarasho male xagga waxbarashada inkastoo lacag ee tahay lacagtan lacag aad diibi karta maa qaali waaye shaqana male marka wax laga shaqaysanayo qumana male dadka badan dhismo iyo dhagax ay qaadaan anaga saan shaqaynayn dhagax waa qaadayni dhismo waa ka shaqaynayni dhar waa soo dhaqnay wax aan soo samaynin male marka hadda daruufta aadna keenta inta waxawaaye iyo waxbarashadii lacag waa wax walba lacag waaye mana la awoodo dhibkaas hadda intana keena waa tahay imise caruur ayaad geysay goobaha waxbarashada oo haatan iskuullada ku aado hadda waxaa ii aadaa shan cunugaa ii aada iskuul dugsina inta shan cunugaan ka geysta maasha allah waa waarooni haa hadafkeena waxaa waaye inay ilmaha waxbarasho iu helaan oo qaxooti igu noolaadaan oo iskuulkoodana lacag la-aanta oo si fiican igu bartaan haddii aan hadda aan awoodo aan heli karo mise hay-adda igu caawin kartan inay waxbarashadii bareefad iyo wixiina igu sii kaalmeyso wixii igu kaalmeyn kartana igu kaalmeyso saas waa hadda hal qolaa degannahay haddartana buushkaas yaraa igu dhisan sideed la waay kaarkeen aabeenaa nalagu jiro sagaal la waay inteenan waa isdhex barnaa xaafadan wax degan arkaysa daruufo hayso waaye haha dhibka hadda ugu weyn oo hadda anaga aan qabno oo aan ka cawanayno waa guri la-aan guri ma qabno weli waxay ad oo noo imaato qaadna qaabishi male biyo male hadsaan biyo hataa waa ku rafaadnay marka silacaan ku qabnaa aad iyo aad waxaa ku rafaadsannahay biyo la-aan iyo guri la-aana aad iyo aad u rafaadsannahay marka dowladda waxaa ka codsanahay hadda wax noo qabanayso inay guryo iyo biyo ay noogu caabiso aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd khadiijo cabduqaadir oo ka mid ah qoysaskii dhowaan ka soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sanadihii tegay waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo soomaaliya oo ka soo barakacay abaaraha iyo culashada ka jira gudaha soomaaliya kuwaas oo xeryaha u soo doontay inay helaan gargaarka samafalka ah balse waxay xilligan qaxootigaasi gudaha xeryaha ku wajahayaan culaysyo adag oo dhinaca nolosha ah ayagoo tilmaamay inay ku adag tahay helitaanka biyo iyo cabaan waatan mid ka mid a haweenka qaxootiga ah oo ka warbixisay biyo la-aanta ku haysata gudaha xeryaha iyadoo codsatay in loo hagaajiyo tubooyin ay ka cabaan biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah madiina siciidaa lay dhahaa biyo meeshaanid muddaba biyo ma lahan biyo la-aana ka jirto biyo la-aana ka jirto cilmihii haddii loo diro waa inay haddaad shan saac ag dirtid waa inay sagaal saac kusoo gaar biyaha marka biyo la-aan zaa'ida meeshaan ka jirta biyo in noola furo aa u baahannahay anaga ceel noola qodo waa tahay madiino halkee baad ka timid soomaaliya ood ku nooleed aniga muqdishaa ka imaaday daruuf iyo baahile daruufaa dadka keenta mugtahay wax dhib ee meesha kaleento jiro malaha laakiin daruuf iyo dhibaato iyo abaaro iyo iskaaga soo baxnay waa tahay culayska aada haatan ku wajahayso gudaha xeryaha adigoo hooyo qaxooti ah xamar ka soo barakacday bal ka waran culaas weynaa jiro dhe culaas oo iska jira qof waaway waa taqaanaa oo ilmo agoon iska haysato haddan iyada keligeed u ordayso waa taqaana dhibkeeda wax la sheegi kara ma aha cuntada hadda cariira haddii lagu soo buriyo marka doorka roosad waxa lagu leeyahay soco baxbal tirikoobka kale tirikoobka hataysa adoo cilmihii kuu gaajaysa rafaad iyo silac iyo waa bixaysaa markaad soo laabatidna haddana gurigii waxaa ugu soo laabatidba ma lahaba ila raashinkii aa filinaysa baa lagu soo ceeriyey maxaa dan e marka ood sugaysaa adiga boona haystaa maya oo weli kaar ma helin kaar ma helin boonaan haystaa baahanaan wiili ahay haddana saas ay tahay markaan doorka taga laba doorba raashinku ma qaadan waa lii soo ceeriyey laba bilood ciyaalkayga wareeshin la-aan raashin la-aan way ummadda uu soo qaraabtaa maadaama xaas ballaaran tahay laba bilna aadan raashinkii gargaarka aadan qaadan bal ka waran qaabka carruurta aad u noolayso halkee baad la kaashataa ummaddaasa iska dhex galaa oo ama wixii aan kasoo qaraabtay wixii si wixii bur iyo si wixii kaleenta iska soo qaata sasaa dibka igu ugashataa mana shaqey kariyo cunug yaroo oo xanuunsaman oo tabcaan ah baaba ii joogaba
waa xagaag waxaa idigu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan balse iminkaa idinku wareejiyo oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabayo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamij kastoos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed hire oo ah nin nolosha qoyskiisa ku maareeya cawska ay xooluhu cunaan oo uu duurka ka soo guro waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo biyaha roobku ay u yihiin fursado shaqo oo ay ka helaan dhaqaale fiican oo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda sheekada dhallinyarada oo waraha roobku buuxiyey ku dhaqa baabuurta barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku bilaabaya dhegaystayaal xubinta shakhsiga maxamed hire waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab shaqala-aanta ka jirta xeryaha darteed waxa uu ku khasbanaaday inuu cawska ay xooluhu cunaan uu duurka ka soo guro kadibna ka iibiyo macaamiiluu ku leeyahay xerada maxamed oo aan ka waraystay sida shaqadiisu ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa ayaa ku bilaabaya waraysiga masaafada uu ka soo guro cawska uu ku iibiyo xeryaha qaxootiga
horta niyow masaafo dheer waaye ugu yaraan hadda sideed kilomitr aan u soconaa marka niyow hadda roob ayaa noo da-ay saas meel fogna uguma doono adi hal maalin ama laba maalin aan ku maqnaanaa kolley markaan guraayo baangad ayaan hadda ku gurnaa kareeto ayaan ku shaqaystaa marka kareeto aan ku shaqaysanaa niyow shaqadan goormaa bilowday meeqa sano ayaa hadda ka shaqaynaysaa hadda adi boqol ayaan soo guraa ama sideetan aan soo gurta aniga macabiil badan ayaan leeyahay dad badan ayaa cawskeyga iga gato marka dad badanaan leeyahay oo customkeyga macabiil saad u taqaanid walaalka waxyaalo badan ay ku qabtaan sida hadda ariga oo kale lo ayaa jirto dameere ayaa jirto oo lagu ganacsado kontashin ayaan gadanaa konton ayaa laga gataa cawska xabadii oo xirmada ah shaqadan inaan reerkeyga aan wax ugu qabsado oon wax nolosheeda aan ku maarayn karo kolley shaqada haddaan haysta aniga ayaa rabo oo ku faraxsan shaqadan shaqa oo dhaanta maba arkaba oo aniga hadda qaxootiga aan joogo shaqadan shaqa dhaanta umaon iga fiican maba arkin baniyo shan sano ayaan ka shaqeeyaa keligii ayaa ka shaqeeyay ilaan dumar kale ayaa ka shaqeeya hadda rag kaleo ka shaqeynaya ma arkin ilaan badanaa dumar ayaan is aragnaa waa iscaawinaa keligii unbaa hadda ka shaqeey rag ahaan anaa ka shaqeeyo dadka kale ee ka shaqeeya cawska waxaa tiri waa iscaawinaa sidee isu caawisaan kolley hadda marka aniga kareeto ayaan wataa io kan dumar iska dhibaataysan waaye hooyo waaye marka waan iska caawiyaa hadda raashinka ah markuu ka go-ahan waan iska siiyaa biyahoo kale marka si kale aan uga caawi ma lahan shaqadan aad hayso ee cawsgurista ah sidee bay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskaagu
walaalka wax badan ayay ugu tiirsan tahay nolosheena sidaan ugu maarayn lahayn oon wax ugu qabsan lahayn saddexda waqti ayaan wax ku karsanaa anaga oo dabkeena maba damaba marka kolley maasha allah ilmahan waa ku daaweysanaa waxyaalo badanaan ku qabsanaa marka laga soo tago in nolosha ama nolol maalmeedka qoyska uu ku tiirsan yahay ma jiraa wax kale oo aad ka dhigato ama raasamaal lacagaad meel dhigato bishii haa walaalka waan ka dhigtay konton kun oo lacagaa ii taalo maasha allah marka intaas aan kusoo gudbo laba iyo toban neef oo arina waa leeyahay laba caruur ayaa hadda wax ii dhigato labada caruurta dugsi ay dhigtaan min kunshilan ka bixiya iskuulka hayda ayay dhigtaan oo lacaglaan ayay ku dhigtaan nio kulley shaqadan ani shaqa aan dhaafay ma ahan waa shaqadan inaan sii wato oo hadafkeyga aan ka gaara ayaan rabaa waxaan rabaa nolosheyda iyo waxeyda kulley inay cooskan ay ku tiirsinta ayaan ogahay marka waxyaalo badan inaan kusii qabsado ayaan rabaa aniga shaqadan cawsgurista ah ham inteleg baad ka leedahay xaggee baa rabtaa inay gaadho
kolley nio waxaan rabaa inaan nolosheyda hore aan usii wataan rabaa oo waxaan rabaa arag badan inaan gato oo gadisliya aan hadhow aan isku sii bedelo ganacsi waaye waayo xoolahaad soo gadaysaa haddana waad sii gadaysaa waxyaalo badan ayaad ka dheefaysaa walaalka wax caqabada ah oo kaala kulmay shaqadan intii aad ku jirtay ma ii sheegi kartaa haa way jiraan waayo cooska meel fog ayaa laga doonaa baadiya ayaa laga doonaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa sidii xalaq oo kale sidii magaciisa libaax waraabaha wax welibaad kala kulmi kartaa waayo waxyaalo badan ayaa lakala kulmi kartaa waayo dadka deegaanka oo meesha iskale aan ogoleen oo ku dhahayaan xoolaheena saan waay ku dhahayaan waayo xalq mas ayaa marmar gacanta kala geli kartaa waayo waxyaalo badanaa iska jiraan wax khatara oo adiga si gaara kugu soo wajahay ama kugu saameeyey ma jiraan
haa waa jiraan anigoo coos guraayo ayaan arkay aweese oo markaan guray cooska ayaan gacanta aan la galay wax qabow ayaan taabtay markaan ka boodayna waa aweeso markiina waan dile
badanaa waxaa lagu yaqaanaa shaqada cawska inay haweenku ka shaqeeyaan marka maadaama aad tahay nin oo ragga ka shaqeeyaan ay aada u kooban yihiin ma jiraan dad kugu takoora ama kugu ceebeeya inaad caws guraysid haa waa jiraan oo waayo waxay ku dhahayaan cooskan dumarka iskale waxaa sidaa maxaa waaye ku dhahan aana midda kale dheg jalaq umaba siiyo oon kuma haddaa sii tix raaco waayo nijab ayaan kala kulmayaa marka dad badan oo dhahayaan waxaan dumarka iskale maxaa saan kuu yeelay oo idhahay waan arkay ilaan mau sii tixir raaco danteeda ilaan ka wataa meeqa sano ayaad joogtay xeryaha qaxootiga dhadhaab
walaahi muddo badan ayaa ku noolnahay maasha allah marka laba iyo toban sano ayaa joognaa qaxootiga inta badan dhallinyarada xeryaha qaxootiga waxbay bartaan adiguna ninkan dhallinyarada cawska guraya baa tahay hore iskuul ma u dhigatay haddii aad iskuul dhigatayna xaggee waxbarashada ka gaadhay
fasalka sideedaad ama galaasiyadis aa u taqaanid ayaan aan ku gaaray markiina waan iskaga baxay waayo xaas ayaan yeeshay marka meesha ayaan uga tegay galaaska sideedaad dhallinyarada xeryaha qaxootiga waxay ka cawdaan shaqa la-aan shaqooyinka noocan oo kale ana inta badan kuma baraarugsana maxaad kula talinaysaa dhallinyarada shaqa la-aanta ah ee gadaarada iska fadhfadhida ee qaarkood tahriibka aadayaan ee xeryaha qaxootiga jooga kolley horta niyow waa run dhalinyaro badan waxaa jirta iskuulka iska dhaafeen oon haddana wax qabsan karin ay iska joogaan waayo nolosha la qabsana waayo keli hayada inaad ka shaqayso ama inaad wax qabsato kuma xirno noloshaada ilaahi subxana watacaala arsaaqad meel walba ayuu kaa siin karaa kolaad gaargacan wadid kolaad damaar wadid waayo dad waxaa arkaysaa ka faanaayo oo dhahan shaqada noocan ma qaban kara anigo dhahaya ayaa jiraan marka kolley waxaa u baaqlahay shaqalaan ma jirto sida hadda lagtoo kale gaarya ayaa la dhaqaa jirta dhalinyaro ka shaqaysanaya arka maasha allah shaqo ceeb maahan shaxaad ayaa daran waayo boog iyo qalin in la qaato xafiis oo la fadhiista keli arsaaqada kuma xirno waayo arayaad raac kartaa geel ayaad raac kartaa waxyaalo badan ayaad qabsan kartaa waayo luujid hadaa aan kabax la maranayo waad ka shaqaysan kartaa kaasi waxa uu ahaa maxamed hire ninka ganacsada cawska xoolaha oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqo la-aana ayaa qaarkood waxa ay la yimaadaan hal abuur shaqo oo ay ku heli karaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda biyaha ay roobabku geliyaan meelaha biyoqabatinka ah waxay fursad shaqo u yihiin dhallinyaro badan oo inta ay biyahaasi meesha ku jiraan u isticmaala inay baabuurta ku dhaqaan kana sameeyaan dhaqaale wax badan ka tara nolosha qoysaskooda cadnaan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada biyaha roobka uga faa'iidaysta gaaridhaqista ayaa ka hadlaya sida u arko shaqadiisa gaaridhaqista ah shaqadan horta shaqo fiican waaye wuxuu ilaahay ku sii kamuweynaysid mar aa kunkaysid mar aa shankaysid waa wax fiican reerka aad iyo aad bay ugu tiirsan yihiin ile meel dad dibad laga biilaynin oo meeshana qaxooti ee tahay oo aday xooggaaga ah shaqadan way fiicantaha shaqo fiican waa maasha allah waana shaqo aad iyo aad u fiican oo familka ay ku tiirsan yihiin inkastoo markay lagta gurtana oo shaqo kale la helaynin lagtaan dee gurtana waa lagu kala kacaa markaasna shaqo la-aanaa jirto shaqo kale shaqadan shaqo fiican waa horta innaba shaqo caadi ahayn waa oo waxaa ka heshid qof ku canshuuraya ma lahan shan boqol hadaa ka heshid lix boqol inaaf waa maalintaa cadnaan waxa uu sheegay in shaqadiisu ay wax badan ka tartay nolosha qoyskiisa oo ah danyar ku nool xeryaha qaxootiga qoyska maasha allah haddaa horta mar aa shaqe- haddaa shaqaynaysid iyo haddaa fadhisid way kala fiweeg aad iyo aad bay u kala weyntahay dad hadda meesha naafa aaday kuu joogaanna waa ogtahay inaa shaqayso dantaaba keenayso shaqadan horta shaqo dhaanto waa la raadin karaa laakiin shaqayaasha kala damiin waa tanna baaldigaaga iska soo goosanaya waa iska imaanaya qof oo ku weydiina intay ka imaato ma aan gaarigan haddaa habeen karta habeeyaa lagu dhahaa shaqadan horta shaqo fiican waa maasha allah innaba caadi aan ahayn shaqo dhaantan horto inaa magaalada laga helayo uma malinayo
cadnaan waxa uu sharaxayaa lacagta uu ku dhaqo baabuurta iyo dhaqaalaha maalinlaha ah ee ka soo gala shaqadiisa gaariyaasha horta haddaan kuu kala fafaahiyo boqoleyda boqol shilina lagu dhaqaa sagsiida oo maxaa lagu dhaqaa laba boqol waa maalintii adi aad maalintii u badan tahay oo aan subaxdii haddaan imaado ilaa maqribkii horta lacagta dhan markaan wada shaqeeya waxay noqotaba maamada ayaan gacanta ka saaraa ayadaa dugsiga ilmaha oo dhigta cunuga yarka ah dugsiga dhigto iyo korontada bisha iyo qoyska oo cuntada raashinka hadduu kaa go-o baamajakuul hadda labadan beri waaba la nusqaamiyey kasta deenta lagu leeyahay iyo ayuutada ee waxay ku jirto ayay ku kaalmaaraysaa nolol maalmeedkiina horta aad buu hadda labadan beri u fiican yahay inkastoo lagta mar dhow roob oo fiican qaxootiga ka da-sa aadi bay og tahay marka maasha allah shaqadan shaqo fiican waa wax noo dhaamana ilaahay hana siiyo muuse maxamed abuukar oo xaasle haysta afar carruur ah ayaa sheegay inuu nolosha carruurtiisa ka dibiro baabuurta uu ku dhaqo biyaha roobka inta ay biyuhu ku jiraan meelaha biyoqabatinka ah si wanaagsan aan ugu tirsanaya shaqada haddaan- haddaan joogo aan shaqaysanaya tii hore maw maw oo qoyskayga aan kaafinayna tanaa hadda oo oo hadda aan ku arkaa furfurcoon oo nolosha aan ku arkayaa maalintii shan boqol lix boqol toddoba boqol marba si aan aan u shaqaysto waay ilaa aan inta aan imaado ilaa aan shaqada aan imaado mooye qof kale hadda wax cidda aan u shaqaynaya ma jirta haddee islaantaa loo dhiiba ayadaa wax walba soo gaday haa anigana macnaa xaafid markaan taga lacagtan waan dhiibaanaah markaan dhiibo ayadaa wax kusoo gadani muuse shaqadan ma bilaabin xilli roobaadkani sannado badan ayuu biyaha roobka uga faa'iidaysanayay labaajo uu baabuurta ku dhaqo shaqada waxaan bilaabay labada kun iyo toban toddobadan bilaabay shaqada macnaa shaqala-aanaa dhacda sidii aan shaqada kusoo galay marka kow biyi meel biyi la dhaaminayo aan- aan aan ku jira bis shaqadii biyaha waa i kaafin weyse kadib aan aan imaaday meel oo gawaarida lagu dhaqayo ka- gaarigacan aan ku dhaaminayo Ha, waxaan arkay inaa oo uleys igu tahay shaqadaas muuse waxa uu sheegay inuu si weyn uga faa'iiday shaqadiisa uu biyaha xareedda ah ee roobka ku dhaqo baabuurta oo uu hanti badanna ka tabcaday marka hore lacagtii macnaa waa yareed laba doolar saddex doolar aan heli jiray hadda laakiin lix doolar toddoba doolar aan helaa marka nolosha sidaas lee waaye waxaad gurigaan samaystay marka koow abtigaa la degnaay hadda gurigaan samaystay Ee, nolosha hadda macnaa way fiicanta haggaan u wareega hadda goos guri aan aan leeyaan degan waalid macnaa ma maloola degnaan kare waxaa fiican inaa oo guri aad leeday aa fiican shaqadan wax weynaa noloshay kusoo kordhisa marka koow hal mara la karan jira laakiin hadda saddex jeer aa la kariyaa haddana ma- meel kale wax iguma imaadee waxaan shaqaysta aa guri la igu kariyaa intaan intaan inta imaada dharka ee, gogosha ee, alaabta xaafadda waxa looga baahan kulli waan waan- waan qabtaa dhegaystayaal intaa ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaysta lahaatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha sugaanta
siday tahay naftaydiyo lama socotid awla sanadahani haystesiday tahay naftaydiyo lama socotid awla sanadahani hayste sasabiyo wax sheegiyo samir waan ka quusto waa inaan marwaanka quusto waa inaan salgaare ad nasibi ku dhaafiyo salaanguuda joogte ad nasibi ku dhaafiyo salaanguuda joogte sida taimaado dhan intaad soo dhawaatee ad nasibi ku dhaafiyo salaanguuda joogte ad nasibi ku dhaafiyo salaanguuda joogte sidee taimaado dhan intaad soo dhawaate sababkale hamadine sababkale wey hamadine suntaadii habeenada waan ka seexan waayo sidaa haadi goyse sababtale hamadine sababtale wey hamadine suntaadii habeenada waan ka seexan waayo sidaa haadi goyse
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tubinaya anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa ammaane allah
abaharban sahaydii fadhiiste sudiga cadceediyo sol iyo abaharban sahaydii fadhiiste adna way sagsaagto subaxadaani saragliyo adna way sagsaagto subaxadaani saragliyo saacadana ku weyne makala sokayside adna way sigsaagto subaxadaani saragliyo adna way sigsaagto subaxadaani saragliyo saacadaanaan ku imi makala sokayside sababkale hamadine sababkale way hamadine suntaadii habeenada waan ka seexan waayo sida hadi goyse sababkale hamadine sababkale way hamadine suntaadii habeenada waan ka